Cudurka shuban biyoodka ee ka dhashay kulaylaha daran iyo biyo la'aanta ka jirta deegaanada u dhow webiga Shabeelle ayaa waxaa magaalada Jowhar deegaano hoos yimaada ugu geeriyooday dad tiradoodu ay ka badan tahay ilaa labaatan qof oo u badan caruur da'doodu ay ka yar tahay shan sano. Deegaanada cudurka lagu arkay ayaa waxa ay kala yihiin tuulooyinka Maandheere, Raqayle iyo Bacaadley. Wadarta guud ee dadka shuban biyoodka ugu dhintay ayaa waxa ay gaaraysaa sideed iyo labaatan qof. Gudoomiyaha tuulada Raqayle Xaaji Mustaf Xaamud Cabdulle ayaa v o a u sheegay in tuulada Raqayle laga hirgeliyey xarun lagu daweeyo dadka xanuunka uu soo ritay waxaana uu intaa ku daray in dadka xanuunka ugu geeriyooday tuulada Raqayle uu ku jiro oday dhowr iyo toddobaatan jir ah dhankaas oo isbitaalka oo shubanka dadka haayo hadda jiifa toban cunug oo laba ugu waaweyn tahay daraatan waxaa ku dhimatay saddex ruux lama yaryar ah iyo min min toddobaatan jir ah ku dhintay xaaji mustaf ayaa intaa raaciyey dhibaatada biyo la-aantu sababtay in hal ceel oo deegaanka ku yiilay uu dadku kaafi waayo waxaan u dhibaataysanahay in si deg deg inaa laga soo gaarsiiyo cidaha oo ceelasha oo qodo amaba ilaahay inuu si roob roob ilaahay si deg deg ilaah inuu nagu siiyo tuulada waxaa ceel ku yaal oo la dhaansaday hal ceel oy bilcaamankana isku qaqaniinaanbo haddii cabbaar laqodo waxaa kasoo baxaaya bii oo xoogaa nadiif kasoo dhalahay biihiyaa kooba yar lagu dhunsahaa caagii jiirigaanka ah aa lagu shubaa marka dhibaatadaas ayaan maanta la kulugnay ilaaha mahadleh waxaan jecelnahay ilaahayna waa u sheeganay inuu ilaahay naga soo gaarsiiyo baaxadda biyo la-aanta iyo xaaladda dhinaca caafimaadka ee deegaanka ka jirta ayaa waxaa gacmaha ka taagtay hay-adaha maxalliga ah ee ka howlgala degmada jowhar axmed cabdulle cali waxa uu madax ka yahay urur maxalli ah oo deegaanka ka shaqeeya sida la socotiin ayaamahan waxaa socday biyo la-aan baahsan nadaafad daro sida hadda dhibaatooyin tuulooyin badan ay ka dhaceen sida maandheere xawaadley dhibaatooyin xoog lahaa jiro biyo la-aantii webiga eber waaye xin ayaa la qotaa biyo laga helaa biyihiina saaf ma ahano nadiif ma ahan wasaq ayaa ku jirta musqulo male yacni dadkii hadda gaajo way ugu darsantayo hadda baarihii oo la tacbanayay iyo wixii soo go' ilaahay webigii biyihii eber waaye roobab ma jiraan ilaahayaan loo keeno marka waxaan ka codsanaynaa hay-adaha internationalka annaga kolley local n g o aan nahay wixii tabarteena n kolley inaan gurmud samaynaan rabnaa hadda oo biyo dhaamis aan galno wixii tabarteenna waa ku dadaalaynaa laakiin waxaan waa naga tambadan yihiin hay-adaha samafalka oo kuwa deeqaha bixiya waxaan ka codsanaynaa inay gurmud lasoo gaaraan dadkan dhibaataysan oo biyo la-aanta ay hayso guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada jowhar xasan barro bocor ayaa waxa uu tilmaamay in dhibaato sanadahan aan lagu arag ay ka jirto deegaano hoos yimaada magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe run ahaantii maanta doodanku meesha uu marayo qof walba waa og yahay jiilaalkii baa dheeraaday webigii shabeelle oo dadku aad ugu noloshooda ugu tiirsanayd waxaad arkaysaa inuu guray oo wax biyo aanay jirin tuulooyinka ku teedsan webiga shabeelle ee degmada jowharo hoos yimaada waxaa ka jirto dhibaato aad u ballaaran oo ah biyo la-aan waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ummaddaas ilaahay soo gaaro hay-adaha caafimaadka iyo kuwa bini-aadanimadana waxaan leenahay il gaara in lagu fiiriyo oo dadkaas laga soo gaaro dhammaan tuulooyinka waxaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin dhinaca caafimaadka ah sida shubanbiyoodka oo ka dhashay biyaha wasaqda ah xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne